waraxmatullaahi wabarakaatu khyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dal iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada oo ruuxii dalkaiyo dibadaba aan idinka haynay habeenkan caawa wararka caawana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed xasan daacada iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta ka qaybgalay munaasabad ay ku qalinjibiyeen arday wax ka baratay jaamacadda hobe university ee magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane cabdulaahi maxamed daahir cukuse ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay albaaba u xidhidii wargeyska haasuf dowladda talyaaniga ayaa sheegtay inay ilaa afar kun oo muhaajiriin afrikaan ah ka soo badbaadisay badda mediteraneanka labadii maalmood ee lasoo dhaafay dadweynaha dalka indunesia ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi saraakiisha dalka baakistan waxa ay ka hadleen qaraxyo isxigay oo khasaaro dhaawac iyo dhimasho ahba geystay akhyaarta qiimahala wadanagala xidhiidha intaasi waa warkaygii oo kooban haatana kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saydici ayaa maanta ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jebisay jaamacadda hobe university ee magaalada hargeysa munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo guurtida iyo ganacsadaha caanka ee maxamed siciid dahabshiil mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadaasi ee magaalada hargeysa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda hobe university faraceeda magaalada hargeysa waxaana uu sheegay qeybaha ay maanta ka qalijabanayaan ardaydu waa afar qaybood qayb waxaa weeye maaster ah business administration ama ganacsiga qaybta ku xigta waxa weeye development studies ama barnaamijyada horumarinta qaybta ku xigta waxa weeye xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyada last but not least oo ah buluug markii u horeysay qaadanaya wadanka ku qaadanaya master degreegii public health waxa weeye master public health waxaa isaguna madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse waxaana uu ardayda u hoga tusaaleeyey muhiimadda ay leedahay waxbarashada ay maanta qaateen isaga oo u soo jeediyey ardayda in ay dadkooda iyo dalkooda uga faa'iideeyaan waxbarashada iyo duruusta ay ka qaateen jaamacadda hobe university ee magaalada hargeysa waxaana uu uga digay ardayda inay ka digtoonaadaan arrimaha dhaawacaya mustaqbalkooda waanu hambaryeynayaa warqadaasi lagu siinayaa mashahaadadaasina ma aha wax fudud waxay xambaarsan tahay waktigii aada u hurtay inaad waxbarato waxay xambaarsan tahay intaad akhrisatay waxaad xambaarsan tahay intaad lagjar dhegaysatay waxay xambaarsan tahay aqoonsiga ay haysato waxay xambaarsan tahay waxa aad maanta kaga duwan tahay ka aan shahaadada haysan dalkeenna wuu korayaa korriinkaasi uu korayo wax fara badan baa qabyo ku ah wax fara badan baa inoo qabsoomay wax fara badanna way dhiman yihiin waxaa dalkeenna ka hirgalay kulliyado jaamacado tiro badan kuwo dawliya iyo kuwo brifidaba ugu dambayntiina waxaa munaasabadaasi soo xidhay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saydici isagoo ardayda isbarbardhig ugu sameeyey dadkii hore sida ay wax u baran jireen iyo duruufihii ku gadaamnaa iyo maanta fursadaha ay haystaan dhalinta maantu waynu samira runtii oo ummadda reer somalilan dhowlaatan sannadood oo maarata aqal daraajiigada hoos fadhiday adceed wax kusoo hoos baranaysay daasad kusoo fadhiisanaysay sabirkii wuxuuna gaadhsiin doonaa inaan dalku barwaaqo noqdo oo yoolka aynu hiigsanayno aynu gaadhno sidaa ciidankeena qaranku usoo safray sidaa shaqaalaheenni dowladdu ee sagaashanadii institution buildinka aynu bilowno kusoo safray maanta qaarida ka mid ahi halkaas soo gaadheen siaad ugu sabraysteen aqalkii dulsanaa iyo kursigii jajabnaa maanta qaar quruxdooda ku jirtaan danuja fiicanba ku shaqaysaan waxaad hindisteen markaa wax barataanood maanta ku qalinjebisaan waxaa ugu gabagabadiina halkaas shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii xafladda loo qabtay ee qalanjebinta samaynaysay waxaa sidoo kale ardayduna ay shahaadooyin guddoonsiiyeen madaxdii kasoo qayb gashay xafladda iyo qaar ka tirsan macallimiintii wax soo bartay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan mudane cabdulaahi maxamed daahir cukuse ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay albaaba u xidhidii wargeyska haatuf oo uu sheegay in aanu ku faraxsanayn isagoo intaas ku daray in aanu sidoo kalena ku faraxsanayn in wargeyska haatuf uu muddo shan iyo toban cisho ah aflagaadeeyo shaksi aan dalka xil u hayn warkaasoo faahfaahsan waxaa inoo haya weriye yuusuf maxamed ismaaciil kulankan oo ka qabsamay hoteelka mansuur ee magaalada hargeysa waxaa ka hadlay guddoomiyaha dalada sonsaf mustafa sacad dembiil waxaanu warbaahinta somalilan u soo jeediyey inay ilaaliso karaamada iyo sharafta muwaadinka siyaasigu wuxuu siyaasi ku yahay inuu sharciga ixtiraamo saxufiguna wuxuu saxufi ku yahay inuu sharciga ixtiraamo saxaafadda somalilan waxaan usoo jeedinayaa inay sharciga ixtiraamaan in sharafta iyo karaamada muwaadiniintu ay ka nabad galaan qofka saxufigii ma aha qof superiora oo sharciga ka sarreeya ninna sharciga kama sarreeyo qof kasta oo muwaadina xuquuqdiisa iyo sharaftiisa way u dhowrsoontah qofkii ku xadgudbana in tallaabo laga qaado annagu mar walba waanu taageersannahay laakiin tallaabadu ha noqoto tallaabo soo marta sifihii saxda ahaa laakiin institution shaqaynaya oo hal mar albaabada loo laabaa runtii waa bermadow oo dimuqraadiyaddeenna iyo horusocodkeenna ka muuqan doonta guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja xasan maxamed yuusuf oo kulankaasi ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in khaladaadka ay saxaafaddu gasho uu yahay mid mar walba dhici karaa runtii waan aaminsanayaa aniguba saxaafaddu malaa'ig maaha waa dad way qaldantaa way qaldami doontaa waanay qaldami jirtay qaladku waa u xaadiya oo shaqada la qabta dee ku yimaada laakiin wax kale oo inoo yaalay oo xeer ah oo waddankeena jiray ma jirin intaynu arrimahan kale aynu ku jirnay waa xeer twenty seven two thousand four innagoo markii hore la daalaandhacayna tuure oo meel aanu ka baxan aanu garan laanahay oo xaaladdu isku jirtahay ayaa daraadna arrintii haatuf ay dhacday runtii xaaladda cusub ee soo kordhay aad baanu uga naxnay aad baananu uga xumaanay afaddu xukuumadda jirta xilligii kambeynkii inta badan waxay adan hiil baanu u gallay halkii dhowdaan bay taagayiin oo xilay ninkan buurta gurada guryadeeda dheer anigu gaadhsiiyey ee gunteeda iga sheegayay baan gacalkee moodayay dad runtii gundo gooye muu hayn waxaan kuu gardaajada inaad gundaadna goyso ma ahayn baa ku jirtay dee sidaana naan idinka filayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo madashii kulankaasi ka hadla ayaa sheegay in dalladda soonsaf ay raalli kaga noqdeen inay sameeyaan wax u dhexeeya saxaafadda golayaasha iyo xukuumadda waxaan qolada sosof ugu yeedhnay in ay oo aanu raalli kaga noqonnay inay ururada saxaafadda iyo suxufiyiintaba caqligaa miyirtabkaa ku dhexdhexaadiyaan oo ku hogaamiyaan bal mar un inay xukuumadda baarlamaanka iyo saxaafaddu wax u dhaxeeya sameeyaan waxa quree loo baahan yahay halkan u fadhidaan waxa weeye xaq aan ummadda inteeda kale la siinin oo idinka laydin siiyey wasiirka warfaafintu waxa uu ka hadlay waajibaadka iyo xuquuqaadka saxaafadda looga baahan yahay inay dhowrto waxa weeye ninka suxufiga ah inuu halkaas soo fadhiisto in qofka kalena yuu jidhka isgelinin la yidhaahdo qofka kale yuu sharciga u eskoton la yidhaahdo qofka kale yuu xanaaqin la yidhaahdo ilaan dimuqraadiyad baynu nahay ilaan xorriyatul qowl baan haystaaye ma aha saxaafaddu taama saxaafaddu taama saxufigu waxa weeye waxaan xaq kuugu leeyahay oo qarankani xaq kuugu leeyahay inaad xurmayso ila bini aadmiga inaad xurmayso ilaahii abuurtay baa karaameeyey bini aadmiga muxuu adiga oo qof ah kaaga ammaan waayayaa bini aadmigu sharaftooda ilaali karaamadooda ilaali xaqa ay kula midka ah ay leeyihiin ilaali mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse waxa uu caddeeyey in xukuumaddu aanay sifo sharciga baalmarsan u xidhin hay-adaha warbaahinta waxaan maalinta hortiina ka sheegayaa xukuumaddani ma aha ta intay soo qaadato katiinadda iyadu meel xidhaba waxaanu u marnaa dariiqa garsoorka waxaanu ka horraysiinaa ergooyin madaxdiinna saxaafaddu ay galaan oo hadday nagu soo noqdaanoo yidhahdaan ergadii waana laga aqbalaynaa waanu la aqbalnaa hadday yidhahdaan ergadii waana laga soo diidaynaa waxaanu idhahnaa dee maxaynu samaynaa ee kale anigu kiiskan iminka haatif ee yaalla maheeradda haatif la yidhaahda in la xidho kuma faraxsanin maheeradda haatif la yidhaahdaa shan iyo toban cisho isku xiga nin aan dalkaba u shaqayn nin aan dalkaba ka shaqayn nin xukuumadda oo jooga xilhayo bini aadmiga subax walba inay la soo tallaabeen maadkow oy tii ku celcelisay dadma faraxsani mas-uuliyad iyo xil bayna saaran yuusuf cabdi gaboobo si isma kaayanku soo inaan saaxiibnayma olini saaxiib kulamani inay weliba walaalaan nahay laakiin kuma raacsanin inuu baashe iska maaga kuma raacsanin baashe madal buu u shaqeeyaa waa muwaatin caadi oo xaq u leh inuu noolaado xiluu hayaa ma jirto meel uu ka xil ugu hayaana ma jirto iminka tan u dambaysay waxay haad fahamsan tahay in baashe loo xidhay maba joogo dalka waxaa kaloo kulankaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada mudane xasan cawaale caynaan iyo maxamuud jaamac xuuto oo ka mid ah warfidyeenada somalilan dowladda talyaaniga ayaa sheegtay in ilaa afar kun oo muhaajiriin afrikaan ah kasoo badbaadisay badda mediteraneanka labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxayna dalbatay in yurub ay fidiso dadaal ballaaran oo la xidhiidha sidii dhibaatadan loo xallin lahaa wasiirka arrimaha gudaha angelio alvano ayaa raadiyaha qaranka ee talyaaniga u sheegay in xaaladda muhaajiriintu u baahan tahay in si deg deg ah wax looga qabto gurmud deg deg ahna la sameeyo isla markaana ay doonayaan addoonyaha imanaya tiradooda ay sii kordhayso waxa uu midooda yurub ka dalbaday inay kordhiyaan ilaalinta biyahooda isagoo intaas ku daray in tobanaanka milyan ee dollar ee la isticmaalayay aanay waxba qaban wax dhibaato ana aanay ilaa hadda xallin albana waxa uu dhaleeceeyey kuwa soo daabula safarada dhibka iyo khataraha badan ee dadka ka soo gudbiya badda waqooyiga afrika isaga oo ku tilmaamay inay yihiin ganacsatadii dhimashada kumanaan qof oo u dhashay afrika ayaa sanad kasta naftooda khatar geliya iyaga oo isku dayaya inay galaan yurub iyagoo sii dhex maraya jasiiradaha talyaaniga dadkan badankooda ayaa ka soo carara dagaalo iyo dhibaatooyin ka taagan badiba wadamada bariga iyo galbeedka afrika dadweynaha dalka indunesia ayaa maanta u dareeraya doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi oo si weyn loo saadaalinayo inay saameyn xoogan ku yeelato madaxtinimada lagu wado doorashada madaxtinimada ee lagu wado in ay dalkaasi ka qabsoonto dhammaadka sanadkan inka badan boqol iyo lix iyo sideetan milyuun oo qof oo isu diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan ayaa maanta oo arbaco ah u dareeray goobaha codbixinta ee dalkaasi sida la qiyaasayo boqolkiiba soddon dadkaasi isdiiwaangeliyey ayaa ah dad dhalinyaro ah oo ay u tahay markii ugu horeysay ee ay codkooda dhiibtaan xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkaasi ee loo yaqaano democratic party of struggle ayaa la filayaa inuu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka taas oo laga yaabo in guddoomiyaha gobolka jakarta joko wadodo ay u suuro geliso inuu dalkaasi ka noqdo madaxweynaha doorashada madaxtinimada ee soo socota sidoo kale wadiida ayaa taageero xoogan ku leh dalkaasi iyada oo lagu ammaano maamul wanaagii uu muujiyey intii uu guddoomiyaha ka ahaa gobolka jakarta mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa sheegay in in ka badan labaatan qof ay ku dhinteen sagaal iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen maanta oo arbacaa qarax bam oo ka dhacay suuq cuntada lagu iibiyo oo ku yaala magaalada islaamabaade ee xarunta dalkaasi bakistan booliska ayaa sheegay in bamka lagu soo qariyey sanduuq alaabta lagu qaado laguna qarxiyey xili ay dadka suuqa soo buuxinayeen xili suuqa ay soo buuxinayeen dad ganacsato ah iyo dad waxiibsanayey ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxaana qaruxu uu dhacay maalin uun kadib markii tareenbam lagu soo xidhay gobolka balochistan oo ku yaala dalkasi baakistan koonfurtiisa waxa kale oo boorso bam lasoo geliyey ku dhintay afar iyo toban qof halka afartan kalena ay ku dhaawacmeen qodobka ugu dambeeya warkeena caawa ayaa ah dowladda wadanka kenya oo dafcadii koowaad ee soomaali ah uu mastaafrisay magaalada muqdisho ee xarunta wadanka soomaaliya siddeetan iyo laba qof oo soomaali ah oo ka tirsan dadkii lagu qabqabtay howlgallada ay ciidamada kenya ka wadaan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayay maanta diyaaradii waday ka duushay nairobi iyadoo kusii jeeda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya danjiraha soomaaliya u fadhiya nairobi ambasador maxamed cali nuur america oo xog waran siiyey warbaahinta ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay bixinayso lacagta ku baxaysa dibicelinta dadkaas danjiraha oo sii raacay dadka la masaafurinayo ayaa sheegay in dadka la celinayo oo iskugu jira dadda ah dhalinyaro iyo caruur ay ku faraxsan yihiin in ay dib dalkooda ugu laabtaan waxa uu xusay in dowladda soomaaliya aysan marnaba ogolayn in la bahdilo dadka soomaalida ah ee jooga kenya madaxda soomaaliyeedna ay dowladda kenya kala hadleen ilaalinta xuquuqda shacabka soomaaliyeed ee ku nool kenya danjire cali danjire maxamed cali nuur ayaa sheegay in ilaa kun qof oo soomaali ah oo sharciyo kala duwan haysta ay maalmihii lasoo dhaafay dowladda kenya kasii daysay xabsiyada isagoo tilmaamay in dowladda kenya ay xaq u leedahay in ay codsato in dib loo celiyo dadka aan sharciyada ku joogin dalkeeda howlgallada ay ciidamada kenya ka wadaan xaafada islii ee magaalada nairobi ayaa saameyn xooga ku yeeshay ganacsiga ay soomaalidu ku lahaayeen xaafadaasi kheerta qiimaalaha wadana gala socotaay intaas waxaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan wararkii dal iyo dibadda aynu ka haynay waxaanu idinkaga tegaynaa kii macaanaa ee fanaanada fartuun axmed sahal fartuun birimo iyo heestii godladay Waa aniga iyo saaxiibka yuusuf maxamed ismaaciil oo idinle sidaas iyo na magaran caashaqaani galay magaran goortuu yeelay magaran magaran caashaqaani galay magaran goortuu yeelay magaran guyaan baan kala maqnayno waqtigu wuu gaabinayaya goor maatin waan ku rabayahen guyaan baan kala maqnayno waqtigu wuu gaabinayaya goor maatin waan ku rabayahen dalka iyo naftayda ku kaama sidaa danta ugu galgalo dalka iyo naftayda ku kaama sidaa danta ugu galgalo goblada caashaqaan goblaaday bunteeda waan gaaxiyo bunteeday goblaaday caashaqaan goblaaday bunteeda waan gaaxiyo bunteeday ma goorsanina wadaban galgacalka uu soo galaya goor maa timid waan ku rabayahen ma goorsanina wadaban galgacalka uu soo galaya goor maa timid waan ku rabayahen dalka iyo naftayda ku kaama sidaa danta ugu galgalo dalka iyo naftayda ku kaama sidaa danta ugu galgalo oo sidaa danta ugu galgalo oo sidaa danta ugu galgalo oo sidaa danta ugu galgalo galgalo galgalo galgalo galgalo nabadgelyo